su-aashani waxay ku saabsan tahay ruux ramadaankii hore wax ka tageen oo bimacnaa cudurdaar ay kaga tageen dabadeedna isagaan qallaynin ramadaanta kale usoo gashay wuxuu u qaybsamaa ruuxaasi labada ramadaan intii u dhaxaysay inuu cudurdaar lahaa aanu ku qallayn karaynin ama qallaha cudurdaar uga noqonayey iyo inuu wakti uu soomi karaayey oo aanu cudurdaar lahayn oo qallayn karaayey ay jirtay labadaasaa loo kala qaaday hadduu cudurdaar lahaayo cudurdaarkii u istimraaray ilama iyo ramadaanta kale soo gelaysay oo wakti ku qalleeyaba aanu helaynin oo uu cudurdaar ka maran yahay xaalka caynkaasa wax kale laguma laha qallahaas ramadaan markay baxdo inuu qalleeyo ramadaanta hore ee ka tagtay baa saaran raashin kale inuu raaciyaana ma saara amaa masalada labaad oo ku saabsan haddii aan cudurdaarkii u daa'imin oo wakti uu qallayn karayay ay jirtay oo uu qallayn waayo isagu tafriid iyo ka gaabin la yimi ramadaantaa kalena sidaa ku soo gaadhay markay ramadaan baxdo waa inuu qalleeyaa in badanoo culammada ka midina waxay yidhaahdeen waa inuu raashinna weliba raaciya sheekh ibnu baasna wuxuu yidhi waxaa loo cuskanayaa raashinka lagu sii daraayo la raacinayo aahaar saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam laga hayo ayaa markaa loo cuskanayaa marka jamaahiirtu aathaartaa saxaabaday cuskanayaan oo daliishanayaan marka waa inuu fidye iyo qadaa labadaba israaciya wallahu aclam